magaalada mombaasa ayaa waxaa lagu soo dhoweeyey mid ka mid a culammada soomaalida ee ahlusunna waljamaaca sheekh yaasiin sayid xaaji cabdiwahaab faqiir خير الأنبياء صلى الله عليك سيدي محمد سيدي محمد تاج المرسلين الله نور الأنبياء تاج المرسلين الله نور الأنبياء
sheekh oo kasoo kici timid dalka soomaaliya ayaa markii uu soo gaaray magaalada mombaasa waxa uu lugta ugu horreysa uu soo geliyey masaajidka attaqwa ee ku yaala xaafadda kibokoni halkaasi ay ku soo dhoweeyeen ardada wax ka barata madarasada fatxuraxmaan
يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه imaamka masaajidka taqwa ahna maamulaha madarasada fatxuraxmaan sheekh maxamed cali cusmaan ayaa waxa uu si weyn u soo dhoweeyey sheikho uu sheegay in safar dacwo uu kusoo gaaray magaalada mombaasa inta uu magaalada mombaasa ku sugan yahana uu ka qayb qaadan doono kulamo dhinaca dacwada allahuma salli calaa sayidina muxamadi wacala alihi wsaxbii wasalam in sha allahu tacaala waxaan ku soo dhoweyneynaa magaalada xeebeedka mombaasa waxaa noo imaaday sayidkeenna sheekheenna sayidii wa xabiibii wa waalidii wa quratu cayni sayidi sheekh yaasiin ibnu sayid sheekh cabdiwahaab oo insha allahu nagu soo gaaray safar gaaban oo insha allahu tacaala daco iyo diin iyo dacwo ah insha allahu tacaala inuu insha allah uu soo ziyaartay magaaladan mombaasa ilahay idinkiisa dadka joogaan akhwaanka joogaan dariiqooyinka joogaan oo u horeyso insha allahu taala dariiqatu rashidiya saalix alxuseyniya dariiqatu baacalawi ashraafta meesha kulli uu soo ziyaartay insha allahu taala ayaan soo dhoweyneynaa ilahay insha allahu taala waxaan leenahay sayidii soo dhowow ku soo dhowow magaaladaadii akhwaankaadii dariiqadaadii insha allahu tacaala mawdacaadii intaana inta joogto waa muriidiintiisa waa ardadiisa sayidka waxaa noo wehliyo saaxiibkiisa khaliifkiisa rafiiqiisa sheeh cabdiraxmaan oo macruuf xaaji garooje insha allah dhammaan waxaa leenahay soo dhowaada ku soo dhowaada magaaladan insha allahu tacaala iyo mawdacan ku soo dhowaadan si aanan leenahay sheekh yaasiin sayid xaaji cabdiwahaab faqi oo ka mid a culammada dariiqada saalixiya ayaa waxa uu u mahad celiyey dhammaan dadkii ku soo dhoweeyey magaalada mombaasa
dhammaan xufaadda mashaa'ikhda asharaafta marta sharafta idaacadda ka soo qayb gashay ijtimaacan ilaahayna waafajiyey oo beed beedadkiisa ka mid ah aan ka wada kulannay annagoo aan u wada kulmayno diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala darteeda dacwada ilaahay darteeda waxaan idin leeyahay wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh alxamdu lilaah ilaahay baa mahad leh ilaah ayaa mahadda u sugnaatay allahaasoo naga dhigay muslimiin sidaan filayno mu'miniin sidaan filayno muxsiniin ilaahay noo kamilay saddexdii arkaanudiin ahayd alxamdu lilah ilaahgaasaa mahad leh safar ayaan ku soo gaarnay magaalada mombaasa markasu dacwa markasudiin markasulxifd markasulqur'aan markaasuu masjid dacwa masjid taqwa oo lagu xusi jiray dhammaan ugu horeeyo khayru khalqi illaah salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ilaa saadaadkeen oo dhan waaan waxaan idinku soo booqanay inaan idin kala mushaarakoonno dacwadiini iyo diintiini iyo ijtimaaciini waana ku mahadsan tihiin waxaan idin leenahay jazaakum allahu khayra aljaza dhammaan dadkii ka qayb qaatay soo dhoweynta sheikhan martida ku ah magaalada mombaasa ayaa waxaa wejiyadooda ka muuqatay farxad aada u sarraysa maxamed cabdi bowtaan warbaahinta star magaalada mombaasa